qoraalka buugaagta iyo akhriska ee soomaalida ku nool gudaha iyo dibaddaba ayaa kor u kacay sannadahan dambe marka laga soo tago sheekooyinka taariikhda suugaanta ay soomaalidu aada wax uga qorto waxaa kaloo ay waayadan dambe ku soo biiray buugaag soomaalidu qortay oo dhowr ah oo laga qoray qurbaha ay soomaalidu u hayaantay buugga soomaalida minnesota oo afka ingiriisiga ku qoran loona yaqaano somalis in minnesota waxa uu ka hadlayaa sidii soomaalidu ay ku degtay gobolka minnesota oo haatan ay aada ugu badan yihiin jaamac buulo jaamac ayaa waraystay qoraaga buuggan axmed ismaaciil yuusuf oo sidoo kalena qoray buugaag dhowr ah oo uu arrimo kala duwan kaga hadlayo runtii waxa weeye dadku mararka qaarkood marka su-aalahaas su-aashaa la weydiiyo gaar ahaan soomaalidu iyagaa lasoo cararo waxay yidhahdaan waxaanu habeen bay igu dhasheen aniga se murjiru runtii buugga sida loo qoraya waxaa igaga timi laba qof oo aanu asxaab nahay midba uu qeyb la yimi markii hore dabeetana ra'yiguuna anigu meeshii kala booday oo intaan anigu awr saaray aan dabeetana awrkii dejiyey oo aan idhi anigu anigaa iskale sheekadu markii hore waxay ka timi kelmadda la yidhaahdo sahan iyada laftirkeeda iyo siday soomaalidu meesha ku timi nin baa wuxuu ka qoray article aanu asxaab nahay oo cabdi carab xuseen la yidhaahdo nin maalqabeena iminka inkastoo buuggani uu ku qoran yahay afka ingiriiska cutubyada qaar ayaad u daysay ereyadii soomaaliga ahaa sida war sahan iyo martisoor maxaa u sababa waxa ay ahayd kelmado aad u muhiima oo iyagu xidhiidhiyey buugga oo dabeetana u noqday cayn iyo bayd cayn iyo baydda midba markaa awrka la rarayo midna lagama maarmo marka waxay ila noqotay kelmadahaas in aan dadka englishta ku hadla u yar macnayo hase yeeshee aan soomaalidii na tuso qiimaha ereyadananuna leeyihiin iyo sida ay u xambaarsanaayeen iyo ka laftirkoodu ay buugga ay u hageen oo haddii aan iyar dib ugu noqdo sahan waxa uu noqday dadkii sidii ay u baadi dooneen meesha tanu inay cosob leedahay warkuna wuxuu noqday sheekadii sidii loo qaaday ay dadkii ay isugu gudbiyeen martisoor waxa ay noqotay sidii ay soomaalidu laftirkeedu halka kan loogu soo dhoweeyey ama ay iyaka laftirkooduba ay isugu gogol dhigeen oo mid waliba uu kii ka horeeyey uu intii uu kusoo hirtay kii soo gaadhay ee ka dambeeyey isaga laftirkiisu iyadoonay qabiil loo eegaynin uu soo hooyey uu lacag amaahiyey uu gaarigiisii ku qaaday axmedow inkastaoo la filayo soomaalida inteeda badan inay fahmi karaan xargaha aad ka sheekaysay ee cayn iyo baydh ay waxaan u malaynayaa jiilal badan oo wakhti dambe korayna inaysan garanayn hoggaan allaha ka dhigay marka ma inoo micnayn kartaa
wallahi sheekadaas labada ceeloodba anigana way igu cadaynaysaa dhacdana way igu cadaynaysaa reermiyinimadaydiina way igu cadaynaysaa inkastoo reermiyinimada aanba ku faano marka waxa weeye waxyaalaha aan mararka qaarkood ka tiiraanyoodaa bay ku jirtaa iyada laftirkeedu oo aan u malaynayo meelaha ku cadaynaya inuu in soomaaliga laftirkiisu uu isa weerar uu kusoo maqan yahay caynku waxa weeye xadhig lagu xidho awrka marka la rarayo lagaga xidho caloosha si uu u qabto rar dusha ka saaran oo aanu rarku aanu uga dhaadan baydu laftilkeeduna waxa weeya iyada laftilkeedu waa xadhi kale oo qoorta soo mara oo lagu yar si lagu adkeeyo rarkaa awrka saaran si aanu rarkaa awrka saarani xagga dambe uga deginin oo markuu awrku uu soconayo sida awrtu waa tayare ee tallaabada ee ruuxda marka inaanu rarkii dee dib xagga dambeba ka dhicin macluumaadka buugga ku qoran waxaa ka mid ah dhibkii ay soomaalidu ka martay guryaha sida aad ku qeexday bogagga afartan iyo saddex ilaa afartan iyo shanna waa duruuf ay sogolootiga oo dhan ay maraan qaybtan waxaa ka mid ah laba qof oo aad sheegtay in ay door lixaad leh ku leeyihiin soo dhicinta xuquuqda soomaalida gobolka ku cusbayd labadaas qof iyo doorkoodii bal wax nooga taabo labadaas qof waxay ahaayeen laba qof oo aanu si fiican markii dambe isku baranay laakiin aanu isku baranay qadiyadda soomaalida oo markaa dad waxaanu ku tilmaami jiray hororo guryaha dadka ka kiraya cunayey uga soo gurmaday marka dadkaas ama dad macnaha haddii aan af soomaaliga iga yar jilciyo dad maxay ahaytay dadka soomaalida dhibaato weyn u haystay oo khiyaanayn jiray aan danna ka lahayn labadaas qof iyagu iskaashaday midna wuxuu ahaa lawyer oo waxaa la odhan jiray gareg lewis guraag wuu joogaa weli gobolkan buu joogaa waxa uu gacan weydiistay gabadh iyaduna social workera oo la yidhaahdo john john resnick baa la odhan jiray xilligaa dumarku magacyadooda way isbededelaan laakiin laba qof oo bay ahaayeen cadcad oo maraykan ah ay dabeetana bini aadanimada xuquuqal insaanka iyo dadka sida ay ugu dabacsan yihiin daraaddii usoo ugu soo gurmaday soomaalidii halka kan deganayd magaalada minneapolis axmed ismaaciilow waxaa buugga soomaalida minnesota ku dhex jira sawirro aada u fara badan oo kala duwan oo soomaalida iyo deegaanadoodaba ka mid ah maxaad ku doorbiday sawirada buugga ku jiro inaad ka soo xulato sawirada kale
sawiradaas sawiro aan doonayay bay ahaayeen inaan ku yar muujiyo dad iyoka laftirkoodu hibo gooniya sida sawirada qaarkood waxaan ka garanayaa oo iminka hadirta buugii ima horyaalo adi rusaaq xaaji xuseen wasaarihii labaad ee soomaaliya markaa nin adiga laftirkayga adyala qiimo badan buu ahaa dadka intiisa kale laftirkooda oo siciid saalax ka mid yahay siciid saalax waxaa weeye gabayaa isaga laftirkiisa waaada qori jiray waa nin carigeena maxay ahaytee caan ku ahaa magac wanaagsanna ku leh aniguna gaar ahaan aan cisciyo oo aanu ka wada nimi jiid iyo gobolka sanaag ama meel aanu ku abtirsano oo la yidhaahdo ceergaabo so waxaanu unaga jeedaa yes taswiiraha yaryar waxaan kusoo qaatay qofba muhiimad gooniya ayuu ila lahaa waxaa kale oo ku jira ninka la yidhaahdo doctor cabdiraxmaan maxamed xasan doctor cabdiraxmaan maxamed xasan waxa uu ahaa macalinkaygii dugsiga dhexe oo waxa uu noogu yimi ceergaabo wixii la odhan jiray national serviceska beri ay jiri jireen annagoo u naqaana inay hargeysa iyo muqdisho iyo yihiin wadamo kale marka cabdiraxmaan wuxuu ahaa macalimiinta weli qalbigayga ku jira ee markii aan soo korayay aanan iloobinin maalin maalmaha kamid un baan baanuna iskaga soo horbaxnay minneapolis marka aad leedahay annagoo berigaa hargeysa iyo muqdisho u naqaanay wadamo kale ma huba aniga laftirkaygu inaan fahmay dhegaystayaashan haba joogtee marka bal inoo sharax waxaad i siisay fursadaan ku muujiyo jacaylka aan u qabo meeshii aan ka yimi oo la yidhaahdo ceergaabo ceergaabo ama gobolka sanaag waa gobolka soomaaliya ugu qanisan baan anigu haystaa hase yeeshe gobolka kalaan raacin lahaa waxaa la odhan jiray gobolka la odhan jiray maxay ahayd jubbada hoose marka gobolka sanaag magaalada madaxda ceergaabo ayaan anigu magaalada waxaan odhan karaa baan ku koray magaaladu markaa waxay lahaan jirtay oo iminka uu warku isku yar bedelayaa waddo dheer oo iyada iyo burco udhaxaysa wadadaa dheeri wado rafaad badan bay ahayd iminka wadadii wax fara badan baa laga bedelay ayaa igu maqaalaah marka anyway waxaan wadanka waxaan u haysanaa inaanu wadanka qaybtiisaas bariga intaanu ku abaabnay aanu yar ka fognahay wadanka intiisii kale marka wadanka intiisii kale noomay fududayn inaanu maalin walba gaari idinku soo gaadhno waxyaalaha aanu had iyo jeeraale aad naga qadiseen aanu ka xanuunsanona waxaa kamid a riwaayadaha oo kale waa beri oo kale nama soo gaari jirinin inkastoo iyaga laftigoodu eed naga sheegtaan ay yidhahdaan toddobaatanyadii baanu laba saddex isho idiin nimin oo waadna dhagxiseen waxaan ogahay inay waddadu wadda dheer ahayd dabeetna ay waddanka intiisa had iyo jalaale hargeysi waxay nala ahaan jirtay de meeshii ay madaxa joogtay magaalo madaxdii labaad xamarna dee waxaabay nala ahayd new yorktii kolleyba dee anigu markaan tayda ka hadlo new yorktii soomaaliya runt ahaantii markii ugu horreysay aan anigu muqdisho yimi sida aan ugu farxay xilligaa ugumaan farxin markaa new york berigii dambe aan imi ilamayna qurux badnayn because taa anaa iskale tanna dad kalaa dhistay axmedow buugga waxaa ku jira sidoo kale shax tilmaamayo sida ay soomaalidu u kala baxdo hayb ahaan inkastoo aan aan aanan rabin da'daada inaad noo sheegto haddana laysma dhahayo axmed waa wiil yaroo waxa uu u baahan yahay barashada soomaalida guud ahaan marka shaxdaasi markii aad soo bandhigtay waxa aad raacisay halka aad udraad raacayso oo buug oo nin kale oo soomaaliya ah uu qoray waxaa la isweydiin karaa ninka soomaaligaa ee ninka weyn ahi marka uu sheegayo soomaalidu siday u kala baxdo ma u baahan yahay inuu buug kala soo xigto hayo waxa uu ugu baahan yahay inuu buug kala soo xigto horta anigu halkaa in yar baan murkucday murkucashadayduna waxay ahayd buugga markaan soo xigtay aniga laftirkaygu waxaan soo hiba siinayay ninkii iga horreeyey oo ahaa nin caalima oo la odhan jiray maxay ahaytay allah u naxariistee la odhan jiray siciid sheekh samatar siciid sheekh samatar baan anigu kasoo xigtay meel lagu qiib lagu qaybinayo sida ay reeruhu u kala baxaan sida ay reeruhu u kala baxaan markaa anigu ismaan lahayn adiga cid baa daalac ku raacaysa hase yeeshee waxay noqotay soomaalida isheedu inay intaasun ku dhacdo waxaa la igu yidhi markiiba run ahaantii oo mar dambe aniga latkaygu aan u yar garaabay inkastoo dee aanay ahayn buuggu intaa aanan anigu uga jeedinin waxaa laigu yidhi laba reer baad meesha ku tafaasiil ka bixisay inta aan ka tegayna ugama tegin ogaan intaan ku darayna ogaanigama ay ahayn waxay uniga ahayd inaan soo qaatay qof kale aan soo xigtay marka xigashada macnaha intaan ciyar aan ciyaar isku canaananay waxay ahayd bal inaan eego mid aanay soomaalidu marka wax walba way ciladaysaa ee intaa ka xaran yar oo soomaalida oo dhan bay ku taxan tahay ugu dambayntii ma ahan buuggan oo keliya waxaad qortay sheekooyinka gaaban oo dhowrana waaad qortay afqalaad iyo mid soomaaliyeedba buug kale oo golkolkii yimi wax nooga sheeg waxa aad u qorto iyo danta aad ka leedahay qorista neow qoristu run ahaantii mararka qaarkood waxaad is tidhaahdaa ummadda wuxu kordhiya ama waxeedii dugsi maalinuun maalmaha ka mid a ama warqad maalinuun lagu arko ummad sharaf ay lahaan jirtay ama wax ka maqnaa ama wax kusoo kordhay ama waxaad is leedahay adiga laftirkaagu waxbaad ku dari kartaa ayaa qofka ku kallifay inuu wax qoro so ti tee ugu horreysay ee buugga ahayd somalis in minnesota waxaana la ku wareeriyey maxaa soomaalida keenay halka kan soomaalidu macaydh bay u timaadaa waxaanaan xaqiijinayay inaanay soomaalidu caydh u imanin sidii bayna noqotay in aan taa ku war helo kan kale waxa weeye book la yidhaahdo waxaa lagu yidhaahdaa waa fiction weeye maxay ahay tay ingilista af soomaaligana waxaan filayaa inuu noqonayo malaawaal inkastoo aan weli ku tala jirno in aan magac loo helo marka markaan kan malaawaalkaa qorayay waxaan ka qoray oo igu kallifay waxyaalaha xadataya oo aan soo xusuusto markii aan korayay waxyaalaha dadkaygii iyo dalkaygii ku jeclaa oo aan isleeyahay malaha dadka waad la wadaagi kartaa iyo waxyaalahaan isleeyahay dadka waad ku canaanan kartaa lafahaantoodaba oan anigu markaa isleeyahay ka ciilbeel oo sidii ra'yigaagu uu amuurta tan u arko u deex ama usoo bandhig